qoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydaan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto
bismillahi raxmaan raxiimi kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wanaagsan raadiyo cadaado habeenka sodon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiya dhulkuba kuu dacweeye adagagorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab buluf maqaadiir saam iyo garnay doonayo guruuta kaa aada gudiyidka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga galangalkaayin alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya adlay gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gubac ku liibsiiya gidaar abamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu guban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi ladabsha geengeelle iyo dumud ha kaa yeelo gabla wiila aaneed allo guba kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi waylaxasee ku dila gananta mooryaana yay gooba jifte buwaagoronta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaanxun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waayahay mar kale kulanti wacana wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaadaha arbaca ay soo geliso taariikhdu ay ku beegan tahay ka bisha labaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa maxkamad ku tala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa amar ku bixisay in lasoo qabtay dadka lagu tuhmayo dilkii gabar yar labayo toban jir ahayd oo lagu faraxumeeyey xaafadda waa xaafad ku taalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay dadkii maalinka shalay ha lagu laaya deegaanka lafoole ee duulaadka magaalada muqdisho faahfaahin ayay baxsheen waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madowbe ayaa maanta la kulmay wafdi ka socda beesha caalamka waxay ka wada hadleen ayaan barnaamijka goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa socdaalkii afraad ugu ababaxay dalka qatar ujeedka safarka madaxweynaha ayaan xog idinka haya waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya ayaa saraakiil ka socotay midowda yurub maanta kala hadla arrimo muhiima waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxyaabahay ka wada hadleen qodobada kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar siisay laamaha ammaanka kadib dadkii lagu laayay duulaadka magaalada muqdisho xog ayaan idinka ahna waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa wiil dhallinyar ahaa ayaa maanta sixin lagu dula dulaadka degmada balcad ee gobolka shabeella dhexe dalkaas wiilka yarar wararka doona ee ka soo baxaya wararka ugu dambe ayaan barnaamijkan goorweyn kugu soo gudbin doonaa qodobada kale oo barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dherada ayaa ka soo baxay howlgal ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen dulaadka magaalada baloweyne ee gobolka hiiraan howlgalkaasi khasaare ayaa ka dhashay waana idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaa howlgalkaasi meelaha uu ka socdo qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta soo gaaray magaalada galansoor ee gobolkan galguduud kulamo kala doonayo la qaato bulshada deegaankaasi waxaa kulamadaasi laga wada hadlay ayaana barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas kusoo korna ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doonteen barnaamijka sidoo kale waxaa ku dhegeysan doonteen xubinta aadka xiisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaa ku dhegeysan doontaan heystan qodobadaas waxaan kusoo korna ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doonteen barnaamijka waxaa soo saaray halkana ka tegi doona anigoo xasan axmed maxameda waxaa caawa barnaamijka ii farsamaynaya cumar axmed raac mulsaxiifa oo mar kale iyo xolashada waraysyada
oh lacagtii waa iga dhammaatay walaal lambarka ma ii wici kartaa oo hadduu kaa dhammaado kaarkii miyaan dhibca kuu aruurin saw dhigaal kuma furna maya maya muxuu ahaa dhigaal dhigaal waa adeega ay ugu tala gashay shirkadda hormuud inay macaamiisheeda ku abaalmariso adeegga dhigaal maxaan ka helayaa waxaad ku helaysaa dhibco kuu ururay oo aad ku beddelan karto kaarka ku hadalka aan dhigaal dhigtoo dhibca aruursadee sideen u furtaa adeegga dhigaal waaba dheefe si aad u furato adeegga dhigaal garaac xidig boqollabaataniyosiddeedafar gees kadibna dooro lambar kow furashadu waa bilaash ama lacag la'aan haah allay leh waa fursad ka faa'iidaysi mudan waxaa intaasi kuu dheer haddaad dhibco badan urursato waxaad helaysaa abaalmarino qaali ah sida laabtoobyo iyo taleefanno qaali ah waan gaartay hormuud waa dhaqaale abuur weliba adigii asxaabtaadana dhibcaha waad isku darsan kartaan si aad u heshaan hadiyada qaali ah waaba saaxiibbada ayuu tala gale faahfaahin wixii intaasi dheer kala xiriir hal afar hal ama hal afar labo dhigaal furo oo kayd dhigo dhigaal furo oo dhibca aruurso dhigaal adeegka dhigaal
dalkiidinka qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada aan kalena saaxiibya raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan ku soo dhowada barnaamijka kale waxaan ku bilaabayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maxkamadda darajada koowaad ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa amar ku bixisay in lasoo qabto eedeysanayaal iyo gaari lagu tuhmayo in meydka caasho ilyaas aadan lagu hor keenay gurigooda kadib markii la dilay maxkamadda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa amartay in lasoo qabto eedeysane yaasir aadan cali iyo gaari loo haysto inuu ahaa midkii lagu keenay meydka caasho ilyaas cali sidoo kale maxkamadda gobolka mudug ayaa dhammaan laamaha maanka iyo saldhigyada bartamaha dhexe ee gaalkacyo waxay aweysiisay in lasoo qabto eedeysanaha iyo gaarigaasi gudoomiyaha maxkamadda waa gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka mudug aadan maxamed faarax ayaa ku dhawaaqaya xukunka maanta ka soo baxay maxkamadda racfaanka ee gobolka mudug
saddexaan waxaa weeye waa aadan maxamed faarax gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug marka koowaad waxaan salaamayaa t v puntland iyo shaqaalihiisa iyo bahda garsoorka aad iyo aad baad umahadsan tihiin booqoshadaas halkaan noogu timaadeen oo halkaan waxa weeye inaad xaaladaha jira inaad waxa weeye aan wax idinkala socodsiino aad iyo aad baan idink- idinkaga mahad celinaynaa intaa waxaan ku darayaa waxaan rabaa inaan xuso eh, maadaama gobolka hadda ay ka jirto dhibaatooyin fara badan oo xagga macnaha amniga quseeya eh, inaan macnaha waxa weeye wax yar aan ka taabto dhacdooyinka hadda ugu dambeeyey marka koowaad eh, dhacdadii hadda xanuunka lahayd oo waxa weye dhibta badnay oo ka dhacday gobolkan eh, aad iyo aad baan waxa weeye uga tacsiyeynayaa oo garsoorka uga tacsiyeynayaa dhacdo fool xun oo aad u xun bay ahayd oo xanuun kulul oo aad iyo aad u dhib badan eh, oo iyo eh, puntland iyo khaas ahaan gobolka mudug intaba maaragtay foolxumo iyo dhaawac ku ah Eh, ciddii waxa weeye eh, insha allahu falkaas lagu qabto ama maaragtay waxa weeyaan lagu soo cadeeyo lagu keenana insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay tillaabada sharciga in laga qaadi doono ilahayna waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay dadkaas daalimiinta oo sameeyey falkaas in ilaahay soo qabtaan rajaynaynaa laamaha amniga iyo ciddii waxa weeye ku hawlan oo baaritaanka ku jirtana waxaan ku dhiirigelinaynaa dadkaas inay macnaha wax weyaan sharciga hor keenaan si waxa weeye tillaabada ay ku habboon looga qaado Een, intaas waxa weeye waxaan uga gudbayaa halkaas Ee, inta kale waxaan rabaa saxaafadda inaan la wadaago maadaama aan nahay hal dowlad oo waxa weeye hay-adaheedu ay waxa weeyaan kala madax bannaan yihiin wada shaqayno ay ka dhaxayso Een, waxa la yidhaahdo garsoorkuna uu yahay hay-ad waxa weeyaan mustaqil ah oo waxa weeyaan u shaq- shaqadeeda u madax bannaan waxaan rabaa inaan qeexo qodobka konton iyo sagaalaad dowladdu inay wada shaqayn leedahay laakiin aysan ishoostegin saddexda waxa weeyaan gole oo dowladdu mid walbaaba u shaqo leeyahay garsoorku wuxuu shaq- haystaa shaqadiisii dadka waa xiraa waa xukumaa waana sii daaya qofka waxa weeyaan in waaran maxkamadeed lagu soo qabto een, waa sifo sharci wey haddii fal ganase uu da- faraha kula jiraan in lasoo qabto boolisku dee xaq bay u leeyihiin markii lasoo qabto qofkaas waxa weeyaan sideed iyo afartan saac waa in waxa weeyaan lagu horkeeno maxkamadda si waxa weeyaan cadaalad uu helo cadaaladna waxa weeyaan qofkii mataqaanaa dhibanaha ka ah ama dowladdu hadday dhibana ka tahay ay cadaalad u hesho sidaas daraaddeed een, waxaan rabaa inaan carabka mariyo een, sifaadka wax loo qabanayo ama macnaha waxa weeyaan hay-adaha dowladdu ay u wada shaqaynayaan qof walbaaba cid walbaaba inay shaqo leedahay oo shaqadeeda waxa weeye aysan shaqada kale ku khaldin sida qodobkaas qeexaya in macnaha la kala madax bannaan yahay waa shaqayna la leeyahay midda labaad eedaysanaha qofka qofka eedaysanaha wuxuu leeyahay xuquuq xuquuqdiisa waxa weeyaan waa qodobka dastuuriga baa sheegaya oo waxa weeyaan xuquuqda ka hadlaya eedaysanaha qodobka toddoba iyo labaatanaad ee dastuurka puntland baa qeexaya qofka eedaysanaha markii la yidhahdo waa eedaysane lama odhan waa dembiile almutahimu bari'un xataa tuthbita ida- idanatu qofka waxa weeyaan waa beri ilaa ay caddaato in macnaha weeyaan xukun kama dambaysa oo dhaqan gala oo maxkamadeed ilaa uu ku dhaco lama odhan karo waa dembiile
guddoomiye waxaan rabaa inaan ku- inaan inaan ku weydiiyo waxaa laydinku xantaa goladiina garsoorka oo bulshadu macnaha waxa weeyaan ka aaminsan tahay garsoorku inuu ku shaqeeyo laaluush waxaan idiin caddaynayaa waan kitaabka ilaahay oo hadda halkan yaalla ku marayaa aniga hadda idinla hadlayo oo hadda idin hortaagan inaanan hal shilin oo waxa weeyaan corruption ah ama bahalkii la ohan jiray laaluusha ama xukun yacni aan qof ugu mataqaanaa jawr ugu samaynayo inaanan weli xukumin een haddana aanan xukumi doonin garsoorka kalena dee waxa weeye anaa mumathil u ah maadaama aan afkoodii ku hadlayo waana wax ilaahay subxaanahu watacaala looga fogaado oo waxa weeye aada iyo aada u xun in qof aada yidhaahdo waxa weeyaan xukunka qofkii jeebka weyn baa loo xukumaa waa arrin aada iyo aada u xun waa ictiqaad xun wey haddii dadku ictiqaadka ka jiradana si lagu buskayaa way adag tahay waxaan leenahay bulshadu arrintaas waa in waxa weeyaan dhegaheeda ay intay u dhigaan oo dadka dhegaystaan goobaha maxkamadda ay yimaadaan sharciga ay mataqaana aaminaan inaan waxa weeye qofkii cadaaladdu ku dhacdo uusan odhan hebel baa macnaha waxa weeyaan laaluush bixiyey ama kharash bixiyey ee cadaaladda u hoggaansamo saddexda maxkamadood waxaa loo xiriiriyey inay isbedelaan haddii taasu soo xukunto xukunkaas waxa weeyaan lagu raali noqon waayo racfaanka la yimaado darajada koowaad laga soo bilaabo racfaanka la yimaado tan sare la aado intaa waxaa loo samaynaya waxa weeye cadaalad in la gaaro
su-aasheeda ugu dambeysa waan rabaa inaan ku weydiiyo akhyaarka laba waayahay habe wanaagsanay hawada en kalena saaxiibya raadiyaha cadaado ayaa dhegaystaneysaan codkaasa maqlaysaan wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka mudug gaar ahaan magaalada galkacyo ee gobolka mudug ayuu kaas ahaa maxamed faarax xaadan oo xukunku dhaqo waxaa isna halkaas ka hadlay taliya ku-xigeenka qeybta gobolka mudug maxamed cawaale
gaadiidkan waxaan usoo xadaynay waxaa weeye mulkiilayaashoodii baa la aqoon waaye iyo wax kala leh dhib iyo hadda crime aan ku haynaa ma jiro laakiin waxaa weeye inaan sidii waagii hore loo sameeyey mulkiilaha gaadiga inuu damiin ka yahay ninka darawalka u ah oo haddii hadhowto la qabto damiinka aan heli karno horta saasaa loo soo xadeeyey laakiin crime aan ku hayno iyo dhib hadda aan ku haynaa ma jiraan dhibaatooyinka dhacdana waxaa lagu lagu badiyaa bartaashtu inay ka dambaabutu bartaashka ah inay ka dambeeyaan haddana waxaa u shaleeya guddiga nabadgelyada shirkii bay ku maqan yihiin saasaa lagu soo xaranayaa ayaa go-aan ka soo gaaraya taliyihii qeybta gudoomiyihii gobolka duqii magaalada intaba meesha waxay jiraan waa la wadaa weli hadda tirada muuqdaan ku sheegi karaa kuwiina waa ilma jirta laakiin waa la wadaa wada arkay baabuurta kale beersur kalena waa la dagaalaynaa wax alla wixii beersur ah waa la soo qabanayaa ee aan hayn dadka loo ogol yahay sida maxkamadaha taliyayaasha aagga wixii adigu loo ogolyahay sharciga u fasaxayo xileel damaanada waxaan ahayn waa lasoo qabanaya waana laga fiiqahayaa digniin baa la siinaya wixii ka dambeeyana go-aan baa kasoo bixi doona ama ganaax ha noqdo ama wax kalaba ha noqdeen gaadiidna waxaan u dirayaa kubjiro horena waa loo diray waxa weye markii laga fiiqay hore kaga dhegsadaan nin hadda laga fiiqay taagadiisa noqday haddii dib loogu arko hadda xabsina waa mutaysanaya ganaaxna waa mutaysanaya
taliyo ku-xigeenka qaybta gobolka mudug maxamed cawaale ayuu kaasi habeen wanaagsan ayaan hawdeen kalena saaxiibya raadiyaha adaado ayaa degeysanaysaan waxaa ugu dambeyn warbaahinta la hadlay muxuudiin cabdiqaadir maxamuud heeliyaha gobolka mudug
ayaa mahadiskale waxaan hore u gelayaa insha allahu tacaala t v-ga puntland aad u mahadsanyaa saaka nagu soo booqday xarunta shaqada garsoorka gobolka mudug gaar ahaan xafiiska xeer ilaalinta kiiskii dhacay saddex iyo labaatankii bishii labaad sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka abbaaro barqanimo xilli hore oo waxa weeyaan ma garanaysaa wixii laba saac iyo loo gaaray bay ahayd markii gabadha la waayey qofta la yidhaahdo caaisho ilyaas aadan ilaahi subxaana watacaala samir iyo iimaan marka hore wadawaradkeed iyo ehelkii iyo dhammaan iyo qaraabadii ha ka siiyo iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan marka labaad wuxuu haddii ay dhacaan kiisaska caynkan oo kalea inkastoo ay yihiin bulshada wax ku cusub haddana yacni sidee loo maareeyey amase maxaa hirgelay baa la yidhaahdaa kayskaas xilligaas ayaa gabadha la waayey ilaa subaxii dambe oo ahayd afar iyo labaatankii ama shan iyo labaatankii bishaan bay ahayd gabadha meydkeeda goortii la helay ilaa iyo haddana baaristii way socotaa kana hordhici mayno insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto run ahaanta wuxuu ahaa kiis aada iyo aada u foolxumo badan bulshada iyo dhaqanka iyo magaranaysaa dadka reer mudugna aan horay marnaba uga dhicin waxaa weeye ugu dambeyn waxaan leeyahay raadad waa jiraan laakiin insha allahu tacaala baarista ka hordhici mayno raadad badan baa jira raadad badan baa jira baarista laakiin ka hordhici mayno insha allahu tacaala waxaa jira intii sanadkan bilowgiisa ahayd ilaa hadda kiisas kursi ah oo kusoo badanaya bulshada dhexdeeda weliba kursi wadareed u badan ilaa bishii koowaad ilaa hadda marka lagu daro kan ugu dambeeyey ee caaisha inta aanu diiwaan gelinay ama aanu la ogyahay oo soo gaartay garsoorka iyo boolisku ay soo ribood gareeyeen waxaa weeye ilaa shan kiis hal ka mida mooye intooda kale waa kursi wadareed dhammaantoodna inta badan haatan gacantaa lagu hayaa marka laga reebo kan hadda baaristiisu ay socoto insha allahu tacaala in lagu guuleysan doono aan filayo biidn illaahi alkariim kayska caaisho ilyaas iyo dilkii iyo kursigii iyo afduubkii loo geystay baaristiisoo socota marka laga reebo oo isagana insha allahu tacaala lagu guuleysan doono waxay yihiin ilaa afar kays oo kaleeto dhammaantoodna kuwo galalkooda ay soo dhamaystirmeen iyo baaristoodii garmaqalkoodiina la mudaynayo wixii ay mudan yihiinna ay mari doonaan insha allahu tacaala kuwaasu saasay u gebagabaysan yihiin kuwana baaristood baa socota qeyb waa la qabtay oo intay fakadeen baa gobolka karkaar ee qardhaa lagu qabtay waana la keeni doonaa meesha ay dembiga ka galeen baa lagu maxkamadeyn doonaa insha allahu tacaala kii ugu dambeeyena waxaa isagana la qabtay shalay kuwo kaloo galalkooda ay soo dhammaadeen oo hadda xiran oo waxa weeyaan iyagana garsugayaalah oo wixii ciqaabo ay yeeshaan sharciga ay ku yeeshaan gaar ahaan xeerka kursiga ee cusub ee puntland ee waxa weeyaan ma garanaysaa la marin doono iyo ciqaabta ay leeyihiin insha allahu tacaala kuwaasna way jiraan marka sanadkan cusub yani kiisaska sidaasay kursiga ahaayeen laakiin wuxuu see u dhaceen lama yidhaahdee يعني sidee loo manage gareeyey ama maaragtay loo loo maamulay ama maxaa laga qabtay baa la yidhaha waxaa ilaahay geladiisa dhammaantood marka laga reebo kaa ugu dambeeyo hadda in lagu guuleysan doono aan rajaynayo in dhammaantood gacanta lagu soo dhigay waxaa noo qorshaysan horta kayskan ugu dambeeyey hadda ee caaisho ee baaristiisu socoto biidn illaahi alkariim waa kays aada iyo aada u culus kursi waa dhici jiray kursi wadareedkuna wuxuu ahaa waayahan dambe ama sanamaadkan dambe wax bulshada dhaqankeeda ku cusub marka kan cusub ee gaarka ah caaisho ilyaas aadan ilaahay idankii sida aan ka rajaynayno oo ilaahay subxaana watacaala aan weydiisanayno gacanta eedaysanayaashii ama dadkii dembifalayaasha ahaa marka gacanta lagu soo dhigo oo baaristu ay dhammaato la hor keeno garmaqalkooda maxkamadda iyo xeer ilaalinta yacni waxa ay booska ay sharciga ku leeyihiin bay mari doonaan ciqaab midda ugu adag halna way jirtaayo yacni ilaa aada aragtaan wayna tegi doontaa xeerka kufsiga cusub ee puntland ay leedahay wuu qorayaa yacni haddii au dhibanuhu waxa weeyaan maskaxiyan au noqdo qof u xanuunsa maaragtay dhibtiisu u gaadhay u waasha ama xanuunsada ama dhinta ama naafooba ama qofku bulshada horteeda au waxa weeyaan waxa kan ku sameeyo yacni waxaa loo adeegsanayaa jidgooyo iyo waxa weeyaan magaranaysaa aayaddii xiraabada inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah wa rasuuluh yacni dadka ka shaqa maaragtay la dagaalamaya ee ilaahay iyo rasuulkiisa oo kuwa wadada waxa weeyaan u gelaya dadka oo kufs- kufsiga iyo dhaca iyo dilka isugu daraya yacni in la salbiyo oo waxa weeyaan maaragtay gacmaha la jaro iyo waxa weeyaan ma garanaysaa ciqaab midda ugu adag oo ay leeyihiin inay maraan waayo sababtu maxaa yeelay wayascawna fi lardi fasaadan waa dad ka shaqaynaya bulshada iyo dhaqankeeda iyo inay fasaadiyaan oo fasaadka caynkaas ka shaqaynaya kan marka ugu dambeeyey ee caaisho ilyaas aadan insha allahu tacaala baaristiisu marka ay dhammaato oo la soo gebagabeeyo oo eedaysanayaasha insha allahu tacaala lagu guulaysto in waxa weeyaan la hor keeno sharciga ciqaab midda ugu adag bay marayaan oo sharciga ay ku mutaysteen waxaanan caddaynayaa oo aan sheegayaa digniinna aan oga dirayaa odayaal dhaqameedka inay ka digtoonaadaan yacni gabar laga oohiyey ama la kufsaday ama tacaddi caynkaasa loo geystay oo soo laalaabtay inaysan ahayn wax marnaba nabad laga qaato ama oday dhaqameed iyo xaaje ay faraha lala galo waxa weeyaan ma garanaysaa la yidhaha si kaleeta ha lagu xaliyo inay odayaashu ku digtoonaadaan waa wax dhaqan iyo caado bulshada soomaaliyeed u noqday gabar laga oohiyey isku meel aan kaga soo jeensano yacni waxaa dhici jiray oo dhaqanka iyo bulshada soomaaliyeed ka dhici jiray oo horey waxay ahayd waagii shan sano marka la joogo ama toban sano la joogo halina waxaa la arki jiray kufsi geysta laakiin kufsi wadareed marnaba midaan aqbalayno oo waxa weeyaan weliba dil haddana loogu sii darayo gabdhihii marnaba midaan aqbalayno ama wadahadal n laga galo ama oday dhaqameed laga aqbalo intuu keeno waxa weeyaan waa soo heshiinii waan soo dhammaysanay marnaba noqon mayso waxaa jira xeerka kufsiga cusub ee puntland n wuxuu dhahayaa qodobka soddon iyo shan dadka cadaaladda hortaagan n waa in laftirkooda lagu qaado oo waxa weeyaan ciqaab ay mutaan marka haddaysan ka waantoobin oo ayagu aysan faraha kala bixin oo aysan u dayn dowladda iyo hay-adaha shaqada ku leh iyo garsoorka inay laftirkooda ciqaab mutaystaan bay munaasib u yihiin wayna helayaan kana maanta meesha ay maraysana iyo keyska caaisho ugu dambeeyana af hadal laga yidhaahdo wuu dhammaada af hadal laga yidhaahdo wuu dhammaaday waxa ay ku leeyihiin sharciga oo ciqaabana way marayaan ma- middaa ka badanna waxa weeyaan lama sii maaragtay ma ahan mid laga aamuso bulshaduna waa inay dareen adag ka muujiso dembi falaha ha garab istaagin adigu dembi falaha marnaba ha garab istaagin eedaysanaha ee waxaad isku daydaa inaad caawisid hay-adaha sharciga inaad u riboodgaraysid iyo inaad dhibana ha garab istaagtid laakiin marnaba dembi falaha inaad garab istaagtid oo caawisid asagay u doodid ha isku dayin waxaa bul- dadka looga bartay oo in badan dhacaysa dadka waalidiinta iyo waxa weeyaan dadka eedaysanayaashu ay ka soo jeedaan inay waxa weeyaan daba ordaan oo iyagu ay qiil u raadiyaan midaas marnaba ma dhacayso waxaan odhan lahaa oo kusoo gabagabaynayaa laba arrimood kayska ugu dambeeyey iyo kuwa ugu da- en- en ugu dambeeyey oo kufsiga oo kusoo badanaya ee magaalada yacni iyagu insha allahu tacaala ciqaabtooda way heli doonaan wayna gebagabaysan yihiin oo maarata xeer ilaalinta iyo maxkamaddu yacni garsoorka cadaalad bay ka helayaan xaqiiqatan En, kan caaisho ilyaas aadan waa qaabka loo fuliyey meelo badan ba waxay ka jir- ka shabahdaa waan odhan karaa yacni dilkii qaabkii loo Runtan- qaadatiyey waryihii la odhan jiray jamaal kashakji oo waxa weeye turki lagu khaarijinayey yacni oo mishaarta lagu jarjarayey yani iyadu waxayba sii dheer tahayba isagaa mishaar inta lagu jarjaray waxa weeyaan si degdega loo khaarijiyey yani waxay sii dheer tahay muddo badan baa jirdilka caynkaasi ku socday afduub iyo jirdil iyo waxa weeyaan dil iyo kursi baa la isugu daray marka insha allahu tacaala sharciga ayay hor imaan doonaan biidn illahi alkariim aad baa mahadsantahay
sida loo jeclaysta ana ku jaleeca dadka gaalkacyo jiirbaad wadaagtaa waa walaalo dadka gaalkacyo jisibaad wadaagtaa waa misxaa u dhexeeya jacaylbaad wadaagtaa omaya maxaa ka dhexayn kara waxaa ka dhexayn kara midnimo iyo walaalnimo jabadbaad wadaagtaane sidaas hadday tahay muwaadin gaalkacyo ka dhig meel ammaan ah gaalkacyo waa gaalkacyo jirantiyo daruuraha sida loo jeclaystaa ana ku jaleeca waayahay habeen wanaagsan ayaan cawadayn kalena saaxiibyaa raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan efmta sideetan iyo sideed dibcshan magaartisa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo safar dhulka uga sambabaxay maanta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa saakay wuxuu soo gaaray magaalada galansoor ee gobolkani galgaduud madaxweynaha ayaa intuu safarkiisa uu ku guda jira waxa uu soo maray magaalooyinka dagaare saddex xiglo iyo bandiriley oo dhammaantood ka watirsan gobolka mudug waxaana u koorgelayay xaaladda bulshada ku dhaqan deegaanadaas uu soo maray wuu booqday xarun cusub oo lagu dhisay maamulka bandiriley iyo isbitaalka guud ee bandiriley waxauna mid mid u wareystay madaxweynuhu dadkii bukaanka ahaa ee xaaladooda lagu dabiibayay isbitaalka deegaanka bandiriley ee gobolka mudug ugu dambeyn madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa barnaamada maanta wuxuu soo gaaray magaalada galansoor ee gobolkan galguduud dadka ku sugan deegaanka galansoor ayuu u ballan qaaday inay heli doonaan wax weliba oo xaquuq u leeyihiin wuxuuna sheegay in celal iyo bareedo waaweyn laga dhisi doono galansoor iyo deegaanada u dhow dhow sidoo kalena la keeni doono matooro loo isticmaalo korontada magaalada wuxuuna madaxweynaha galmudug soo gabagabeeyey warkiisa in magaalada galansoor ee gobolkan galgaduud shir nabadeed dhowaan laga fari doono kulankaas kadib markuu madaxweynuhu la qaatay bulshada waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha arade madaxweynaha ayaa hadalkan warbaahinta la wadaagay
mudan ayaanay barwooyin ilmahaygii odayaashaydiiyo salaadiintaydiiyo magaalada galisoor waa aniga magaaladaydii wey in degmad laga dhiga iga baryi mayso in iskuul loo dhiso iga baryi mayso in isbitaal loo sameeyo iga baryi mayso ceelkaa hadda ka wada magaalada gudaheeda isagoo la aasay saddex iyo sagaashankii isaga iyo kan dagaali ku yaal iyo mid ku yaalla meel la yidhaahdo xingod xamar baan ka soo qaadnay alaabtooda galsoor maaha gowlalo iyo dagaal iyo bandiiradey dagaal maaha gowlalo iyo bandiiradey docol meesha la yidhaahdo colguula gaalka iyo gudaheeda sayrutaba ha ahaatee lix iyo toban cayn baan ka qoray waxa weeye waxaan waa taariikh waa adduunyo taariikhda wax badan bay qoraysa qofkii wax wanaagsan sameeyana taariikhdaa qoraysa kii wuxuu sameeyana taariikhdaa qoraysa waxaan u malaynayaa waxa ugu horeeya oo bani aadamka laga rabo oo ama waxbaran karo ama ashaqaysan karo ama xataa fakeri karo waa nabadda nabad baa loo baahaya wixii nabadarrada wada ilaahay ha naga qabto ilaahay u nabad baan kaa barina kulligeen waxaan ku noolaan karnaa waa nabad keliya wax kale ma jira waxyaalahan kaloo iska soo socdo yararkaa oo siyaasadda iyo waa iska dhammaanaya wax mashaakila maaha adoo qola kama horgal mudo xilna uma soo doorteene waxaan doonaya inaan waxu ugu qabto taariikhta anuu gobolkaanaan ku dhashay halkaana u xarigeedaa ku raarja yaa laangaage iyo odayalaa iyo jeexdin iyo waxaasoo dhan mid mid mid baan u adhaa waxaa loo baahan yahay in aan si fiican u xasuusano dhallinyaradeennana inay ku fakeraan inaan waxbarno dhallinyarada yaryar kaa hadda meeshaan iskuulkii kale waa laydiin keena waa dhisi doonaa maalmaha la bilaabay mid kaloo halkaa ku yaalo qabyaana waxaan doonaynaa dhallinyaradii aqoonta in la geeyo marka ugu horreysa nabadda waa ka hadlay halkaan waxaan rabnaa inaan gobo dhigno sida ugu dhaqsaa badan cidna kharas kama rabno cid aan kharas ka rabnaa ma jirto annaga waxnagala baxay naarigayaan gala baxnay waxaan siaan- siaan ugu jirnaa inaan dalba tagno oo soo kaxayno walihaas oo keeno halkaan galisoor haddii laga dhigo gobasha waxaan aaminsanahay in eh, nabadu ay furayso ayaan aaminsanahay ku talagala ah insha allah qayr siyaadana waa idiin badaynaa magaalada biyaha la gelinaya wax iigu muhiimsan waxaan raadinayo ilaahay ogiya aadaan uga shaqaynayaa sidii magaalada koronto loo weyn lahaa
madaxweynaha galmudug axmed cali gelle xaaf ayuu kaas ahaa oo kulan la qaatay bulshada ku nool magaalada galsoor ee gobolkan galguduud habeen wanaagsan ay hawdeen ka leenahay raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal qeybi dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa kulan looga hadlaya sagaalkii ruux ee shalay lagu laayay deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose ku yeeshay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow dacaale taliyaha ciidanka booliska bashiir maxamed cali ameeriko iyo taliyaasha ciidanka soomaaliya dadkaasi la laayay ayaa howlo nadaafeed waxa ay ka sameynayeen waddada u dhexaysa muqdisho iyo iyo afgooye gaar ahaan dhinaca deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho taliyaha hoggaanka canshuuraha waaxda canshuuraha ciidanka booliska jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa wuxuu sheegay in dadkaasi dhammaantood ay ahaayeen dad shacab ah oon waxba aan galabsan islamarkaana haatan ay socdaan baaritaano xoogan oo arrintaasi la xiriirta sidoo kale wuxuu tilmaamay bar- in jenaraal brise in dadka arrintaasi geystay ay yihiin kuwa dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin
yihiin sidoo eedooda shaqaale u shaqaynayay ukraine road service hay-ad la yidhaahdo oo nadiifinaya jidka u dhexaysa sidaan horaba ku soo sheegay inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo la- ee, muxuu ahay, xa- isbitaalka xaawacan shaqaalahaasi wuxuu ka koobnaa soddon iyo siddeed qofood waxaa markii hore goobta ku dhintay siddeed qof sidaan hadda warka ku helnana waxaa gadaal ka dhintay hal qof dhimashada halkaas ka dhacday waa sagaal muwaadin oo shaqaale u ahaa hay-addaas arrintaas isla markii markii la soo gaartay baarita guud ahaa muxuu ahay la qaaday Een, eh, waxaa la soo ogaaday meelo kulan muxuu ahay waxaa la geeyey isbitaallada waxba dhaawac ah oo la soo gaara ma jiraan baaristiina hadda sii xawdii u socotaa waxaa halkaan loo taagan yahay in arrintaa dhagarqabayaasha kiiskaas geystay si degdega muxuu ahay ee baaris laga gabatago haddii rabbiga awoodda la ogolaado gacantana lagu socdo ma filayo inay muxuu ahay arrintaasu baarino ka imaanayso haddii rabbiga awoodda la ogolaado saacana joognada baarista waa noo socotaa natiijadana haddii rabbiga awoodda la ogolaado shacabkeenna aan jecelnahay iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waa la wadaagi doonaa wakhtiga lagu soo foola haddii allah awoodda la ogolaado
taliyaha ciidanka waaxda canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa cabdulaahi xasan bariise oo ka hadlayay kulan maanta ay la qaateen wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed abuslow dacaale habeen wanaagsan ayaan hawdeen ka leenahay raadiyo hadaado ayaa dhegeysanaysaan waxaan ku jirnaa weliba wararka muqdisho wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibshoosiyiinta soomaaliya cabdi maxamed safriye ayaa maanta magaalada muqdisho shir wadajir ah oo hanaanka qaranka dowladaha hoose ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha iyo dibshoosiinta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo maamulka gobolka banaadir shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa si dadweynaha loo gaarsiin lahaa adeegyada muhiimka u ah noloshooda loona daadejin lahaa maamulka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibshoosiinta cabdi maxamed safriye ayaa sheegay in ujeedka madashan loo dhisaya horumarinta golayaasha deegaanka hirgelinta hanaanka dibshoosiinta qaranka iyo sixii xal waara loogu heli lahaa arrimaha barakacyaasha ee ku sugan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in degmooyinka ay saldhig u yihiin in la helo dabshuusiyiinta waarta iyo xal waara oo loo helo dhibaatooyinka haysta dadka soomaaliyed meel kasta ay ku sugan yihiin wuxuu ku daray in sidoo kale laga doonayo dejinta qorshaha xalinta deegaanada la xoreeyey wasiirada dowlad goboleed xubnaha ka federaalka ay ka qaybgala shirkaani ayaa bogaadiyey rajada ka muujiyay natiijada ka soo bixi doonta shirkaani
waxaa la rabaa inay ka fusho heer federaal waxaa la rabaa inay ka fusho heer dowlad goboleed laakiin meesha runta oo la rabo in la taabto oo shaqadu ay ka socoto ay ka hirgasho mirdhowna ka noqoto waa heer dowlad marka wadajir dowlaha hoose kadib waa forum ay tahay in looga hadlo dib u heshiisiinta dalka degmooyinkii dhisidoodii iyo dib u heshiisiintii waxaa la rabaa inay raacdo barnaamij xasilin ah xasilintu meelo badan oo kala duwanaa looga hadlaa laakiin waxay khusaysaa laba meelood dhul la xoreeyey degmo la xoreeyey iyo degmo maamulkeedu weli jilicsan yahay oo u baahan yahay in si hufan uu u shaqeeyo xasilintu waxay ka soo bilaaban doontaa degmada la xoreeyey iyo degmada maamulkeedii jilicsan yahay oo in la adkeeyo u baahan labadaba in la qiimeeyo sida xiriirka dadka degaanku ay u yahay haddii aan wax dhibaato iyo colaad iyo isjiijiid iyo tabasho aysan jirin qodobkan dib u heshiisiinta si fududa loo dulmaraa haddii dadka degaanka degan aysan isu calool fiiloobeyna qodobka dib u heshiisiinta in la galo leh oo xasilin barnaamij xasilin ku yimaada waa la heshiiyey waxaa ku xiga in la sameeyo loo gudbo sidii loo sameyn lahaa maamulka laga bilaabo guddoonkii ama meeyarkii iyo xubnihii golaha degaanka intii wax maamul lahayd degaanka markaa u samayso markaasaa waxaa u gudbaya adeegyadii ciddii lala kaashanayo ha lala kaashado ciddii dhaqaala u haysa ha looga doono markaasaad u baahan tahay marka inaad adeegyadii u gudubto waa isbitaalkii waa iskoolkii waa police stationkii waa maxkamadii waa haddii carada degaanka laga hadlaya uu beeraley yahana in dhaqaalihiisii loo gudbo hadduu xoolo leeyahay hadduu kalluumaysato yahay iyo wixii la mida intaas waxaa marka adeegyadaas in badan oo ka mid ahi ay ku imaan doonaan barnaamijkan loo bixiyey xalalka waara xal waara ama xulul waara maxaa ka mid a degmooyinkii soomaaliya in badan oo ka mid a magaalo madaxyadii gobollada magaalo madaxdan hadda aan joogno waxaad la wada socotaan dad soomaaliyeed oo ama abaara barakiciyeen ama colaadi barakicisay ama duruufooyin kale iyo aafooyin kale ay dagaalkoodii ka wadeen ayaa degan laba walba oo dowladeed mid federaala mid dowlad goboleed heer degmo waxaa la rabaa inaan ku baraarugno dadka barakacay oo degaanadoodii ama miyiga ama beeraha ahaa ka barakacay ama tuulooyinkoodii iyo magaalooyinkoodii ka barakacay shaki wuxuusan ku jirin meesha ay tageen ay inta badan ay ku nagaan doonaan dadka lagu sheegay nusmilyanka iyo waxa ka badan oo jooga xamar oo gobollo badan oo kala duwan iyo degaano badan oo kala duwan ka yimid halkaan ay joogi doonaan waa inaan garanaa inay halkaan joogi doonaan qof walboo annaga naga mida oo magaaladan degan oo guri ka soo kacay gurigaasi biyo u baahnaa jir u baahan yahay koronto u baahan yahay caruurta joogtaa iskoolay u baahan yihiin dadka degan caafimaad u baahan yihiin dadkaan ka hadlaynaa intaasoo dhan ay u baahan doonaan arrimaha keenaya marka in laga hadlo durable solutions waa arrinkaas durable solutionskii waa inay ka dhacaan degmooyinka sababtoo ah dadka haddaadan degaanka ku celin oo xalka aad u raadinaysidoo aada uga saaraysid dhibaatada ay maanta qabaan uusan heer degmo ka dhicin waxaad qabatay waa barimotaan waxaan rabaa marka amuurahaas iyo amuuro kaloo weheliya ayaan isaga warsan doonaa foorumka waxaan rabaa inaan aada u baraarujiyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddaysan wada shaqeyn ka yeelan in shacabka soomaaliyeed khadamaadka loo qabanayo isku niyad laga ahaado iyadoo ay jirto barnaamijyo badan oo arrimahaas looga shaqeynayo oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ama heer federaal ama heer dowlad goboleed gacanta lagu hayo oo siyaasada ah oo shuruuc ah oo wadatashi iyo wada xaajood ah oo hadda socda oo u baahan mar walba in laga xiriiro haddaysan isku bog ka noqon waxaa imaanaya ugu yaraan dib u dhacaa imaanaya haddaan khasaaro weyn u dhicin marka walaalayaal mas-uuliyiinta ka socda dowlad goboleedyada soo dhawaada waddankan waxaa ka shaqeeya lix iyo labaatan wasaaradood annagu halba oo lix iyo labaatankaas wasaaradood ka tirsanana level walbana waa inaan ka shaqeyno hawsha arrimo gudu ay qaabilsan yihiin aan qabano inaan arrimahaas ka midaysnaano ayaa heer qaran ama heer federaal iyo heer dowlad goboleed heer degmo iyo heer kasii hooseeyaba inaan ka wada shaqeyno isku siyaasad ka ahaano waa noo bilaabatay saddex sano afar sano ka hor sida hadda dadkii muddo soo joogay ay ay ay ama sheegeen ama noo sheegi doonaan aan ku ballanno waxyaabihii hore loo soo bilaabay oo hadda naga dabcaya inaan mar labaad aan adkayno maanta iyo labada maalmoodoo dambe hawshaan nooga dhimana aan isla qorsheyno qaabkii aan u adkeyn lahayn wada shaqeyntii wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinada heer federaal iyo heer dowlad goboleed mar kale soo dhawaada dadka kale oo kasoo qeyb galay oo hadda aan dowlad goboleedyada gaar uga tishanayn oo miidiyada iyo ay ka mid yihiin dadka kale iyagana waan soo dhaweyneynaa maanta waxaan si gaara isula baxnay iyadoo hay-adihii aan la shaqeyneynay oo partnerskii iyo donorskii aan dib ugu dhignay inaan berri aan aragno annagoo maanta tashanay waxaa la rabaa qodobkaas ah wada tashigeenna hoose maanta inaan ka dhammaano waqtigana ka faa'iidaysano aada iyo aadaad mahadsantii waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo tiimka wasaaradda oo uu ka shaqeeya arrimaha wadajir oo uu hogaamiyo mudane cali axmed tiimkaasoo runtii meel weyn uga aadan wasaaradda dhigoodana aan rabno inay iyaguna gacan fiican siiyaan heer dowlad goboleed waydin salaamayaa mar kale cali soo dhawow aniga intaasaan ku ekeeya insha allah mahadsanti
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadeen kalana saaxiibya raadiyo hadaadu ayaa degeysanaysaan qeybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sii saqaynaaye ku soo dhowaada xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan
dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi warnimayow bini'aadamka allah karaameeyey muslimkaana sii karaamo badan laakiin falalka dhacaya markaan fiirsho soomaalida bini'aadamka karaamadale kuma jiraan iyagaas ka qaaday karaamadii warya karaamo karaamahan iyo kala dheer madaasan dad karaamo leh waa walaagi gaalka ayika dhiis suubiya ilaahay basiinka dhaariyey aryaadhaha dad karaamada horta ma sameeyaan gabar masaakiin hoosagoyra inay nyakufsadaan oo fara xumeeyaanee dilaan weliba jawaan ku soo ridaana iyadoo jarjaran ay soo hordhigaan gurigi reerkeera
gafkii kaa dhacay gaalkacayo lageestay waa kaa guubaha gafkii kaa dhacay gaalkacayo lageestay waa kaa guubaha horta cabdillow inta damiirta laha ka gubanaysa ummadda ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu isdooriyaan waxaa kaloo la yidhi ilaahay ha ku doorsho dad baa mooda habaar ducana waa noqotaa marka kuwa falkaa geystay waa doorsan yihiin shayddaan baana doorshay lagana dawoobi maayo inta bulshadu u midoobayso falalka xuxun dadka samaynaya war horta waxaa la yidhi gabadha toddoba nin baa fara xumaystay marka waxaan la yaabanahay toddobada nin oo isku raacday gabadhaas yar aan afduubanno kadib aan fara xumayno kadib aan jirdilno kadib aan nafta ka goyno indhaha ka bixinno kadib inta jawaan ku ridno aan jarjarno gurigeeda hor dhigno xasbuna allah wa nicma alwakiil barnaamijka waxaa la yidhi dalka kenya xaafadda islii gabar yar oo soomaaliya oo iyadana sidaa la yeelay ayaa taalla gaalkacyo laftigeedana gabar kalaa la la'yaha la yidhi shalana waa ogeedeen gabdhihii iyagoo jidka xaaqaya la xasuuqay marka dumarkii waxay leeyihiin raggii waa waashaye maxaa talaa war waxaa falkaa samaynaya rag maahana waa dugaage odayaasha gaalkacyood waxay yidhaahdeen maanta kadib ninkii gabar kufsada qabiil loogama xaajoo karo waa in shareecada islaamka la horgeeyaa la mariyo lana joogtaa warnimadow gabyaha iraaqiyaa hadda ka hor markuu arkay dadkii sidoo sidii la raba laga yeelayo wuxuu yidhi maanta waxaa ceeb igu filan inaan ahay ciraaqi marka soomaaliintii wax garata maanta waxaa ceeb igu filan inuu soomaali yahay war waxaa la yidhi dulmigu aadanaha waa dabraa waana dumiyaa dabadeedna waa dooriyaa duulkii laasima waxaa la yidhi dad yahow xumaha aad daawataan dunuubtaan laga hor tegin dibbaad uga qoomamay dulmigi biiraa dad yahow qumbula duriyow naqdaa waxaa kaloo la yidhi dad ilaahay caasiyey dubbihii ku dhici lahaa wuu ina dul yaallaa warnimiyow daaleyday dhagansada dabdaar maylika fadaylankii dubisha ila goori derbigaase gaasiye ka aragaa imad ila doohay ara dariishuwa ka fiiri ay dilowjay dangmanin ee anti dareen lahow kaha yaa arsidaan ma isi dhaantiinoo sidaan tale ma ayne war waa ognahayo dulmigu u weyna lagaa geli waa sagaara la'aanta war qandaraaska sagaarada qadar baa qaadatay oo yuu ku eedayaa war madaxweynaha soomaaliya wey waxa qadar aaday shalayna masar uu ka yimid daraadna jabuuti iyo bujumburu ka yimid tii ka horraysana cabdisaabo uu ka yimid waagii xasan shiikhna madaxweynuhu wuxuu dhihi jiray safar iyo diyaarad raac badana ninkaan jid xidhan badana bulshada maxaa loo xanibaya aryaadaha madaxweyne horad badana ma siiblaqaad sidaa xatugoorallankoheesaw mayarey intas uroori xaggaas uroori odigaan maxaa ibtiiladaasay maxay ahayd odigaanito idiisle ma aamino odigaanle idiisle ma aamino ee odigaanle reerkiis ma aamino
war anuu heeskaan maqli jiray sii hagoogane soo hagoogane harun maran side hawli kama harin habaarna u dheer halka madaxweynoo orod badana intuu u socdaa dunida waa la aadayaa haddiidan loo gashee maxaa dood uga qabtiin daraab maysheentihe war nin cabdicajiis raad la yidhahdo waxau yidhi cirifka magaalada adoo jooga haddii musqusha inta kaa buuxsanto boosaneerka qoda aad maagto askari ku ag taaganaad arkee cirifka kale ee magaalada adoo jooga haddii hal jingid aad guriga saara maagtana askari ku ag taaganaad arkee cid u soo sheegtana ma taqaanid marka waxaan la yaabanahay dadka saldhiga agtiisa lagu dilaayo sababtay ciidanku u arki waayeen waray dadkan dheeftu waa u xisaabsan tahay laakiin dhib iyo dhiig uma xisaabsana war nin askari ah waxaa la yidhi askari qarnaataa naga hor leexe askari qaramaahii calooshiisu shaqaysta ahay uu yidhi
runtiisu howaalmeel bayaali hungurijeeya dheere
anugu ayaabana an oo badda halkoo malaayo weyn ka soo baxsadoo madax soo saarti oo wasiirka maaliyadda beelay war imaaday markaas maxsadhay makaseesi idinka malaaga aad soo beys canshuurtiis waa lagaa rabaa mar lamaad maxsaleeya mataqaana idinka inta jeesa kulaana sawira kulgala mashaqada horta ii saaran markooy ana boqol kiilo culeyskasa madax ii saaran horta beyle guri weyn oo hargeysa ka dhisaa haalayo muka macanshuurtan masaakiinta laga qaadaa laga dhisa mase meel kale wax ka soo galeen odaga war maanta waxaa la yidhi diyaaradaha indiya waxay duqeeyeen baakistaan marka baakistaan indiya kama adkayne maxalqaaciddaa u jabisay wariya annagaba keyga nagama adkaya al-shabaabaa noo jebiyey aryaadaha nin kuba gabdhaha ma kufsan jirina sharci la'aantaa noo geysa intaa ana maxamar ma joogi lahaanin marka jidda u maran waay yaa arro aniga maxamar ma joogi lahayn duurkee iskaaga laabalaha shabaqay iyo garuunkayaan galabka saarala ee shabaabaa ii diiday warlankuwaatu ka horma eray ili janoofadkay tabaroo ii diidi ana naftay beera isku falami lahay shabaaba uruuga warnimada hadda ka hor odaya waxaa laga soo sheegay naar ma galeena geeriyaa u nuglaysay warnimada mucaaradkiiyo muxaafidkuba waxay facebookga wareejinayaan labadii odayaa isku dhacay ee maruna mase waa been horta weji buug warkiisu qabasho ma leh laakiin waxaan la yaabanahay rag waaweyn oo madaxa warka qoraya walay ka jire walaagii la sheega walay ka jire
walay ka jire war waxaan la yaabanahay cabdishakuur oo ahaa ragga madaxweynaha ku dhowdhow iyo mahad salaad oo ahaa ragga mucaaradka ku dhowdhow hadda labadooda ay qoraalada ku kala taageerayaan war heedhe khilaaf iyo been iyo waraad jeceshihiine waxaan anigu idin leeyahay waxay daawo dhalataa daacadii wax qabataa daadaasi iyo kibir dayaxoodu dhacayaa duulaan la qaadiyo dakanadu idlaataa damac la xakameeyaa dulmi laga adkaadaa dulli laga xoroobaa nabad loo diyaar yahay dadku wada ilaashado marka door la siiyo sharta laga duraantee allow daacad adeegta daacad weligaana madiidna rabbiyow daacad adeegda allow dulmiga naga suuli waryaada shirka amnigoo la sheegaya maxaa ka soo baxay ma ma ma ma war saas maahana waa la daba jawaabay ku dhaheen been ha ka sheegin war een een een waa la baarayeeya ereena inka been sheegteen dadka waryaa falalka amaandarada way cambaareeyeen dilalkii ugu dambeeyey way ka tacsiyeeyeen waryaa taliyaa been isku xidhi tillaabaan ka qaadayna war aniga wasiirka canshuur igtagaani dhawryaa war taliyaa booliiska buruufta dhexdeeda tillaabo u qaadaa miya waryadaha madaxweynaha fahdaa qadar uga horreeyo amniga sugaya ma la qaraabtay
aad iyo aad yu mahadsiiheen saxbida xudunta kalamaan habeen wanaagsan ayaan hawadaen kalena saaxiibya raadiyaha cadaadada ayaa degeysanaysaan qaybi ugu dambeeye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa maanta kulan la qaatay xafiiskiisa saraakiil ka socoto midooda yurub xasan cali maxamed amar dambe wasiirka difaaca dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in saraakiisha midooda yurub oo kula hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee milatari ee ka dhexeeya dowladaha dowladda federaalka iyo midooda yurub howlgalka midooda yurub ee soomaaliya ayaa qayb weyn ka qaata tababarasiinta ciidanka qaranka soomaaliya wuxuuna qorshu yahay in ammaanka kala wareegaan ciidanka midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala wararka naga soo gaaraya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dila wiil dhallinyaro ahaa wiilka dhallinyarta ahaa ayaa waxaa lagu dilay halka loo yaqaanaa hansheekh oo wax yar u jirta degmada balcad una dhow deegaanka leeraa gologole waxaana fariisin ku leh ciidamo ka tirsan burundi ee midooda afrika amisom iyo ciidanka milatariga soomaaliya halkaasi ku sugan wiilkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray faysal abuukar wuxuuna waa faysal faysal abuukar cabdiraxmaan wuxuuna wadan jiray mooto loo yaqaana dhowdhowleyda oo lubalwale ah waxa uuna aadi jiray ciidamada midooda afrika amisom iyo ciidanka milatariga oo ay u dirsan jireen waxa ay uga baahdaan gudaha degmada balcad ee shabeellaha dhexe wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu dilkaasi ka dambeeyey askari ka tirsan ciidanka dowladda oo ay wada murmeen muslimiinta degmada balcad ee shabeellaha dhexe weliba kama aysan hadlin dhankooda wiilka dhallinyarta ahee ee lagu dilay deegaanka waa degmada balcad ee shabeellaha dhexe howlgal qorshaysan oo ay si wadajir ay u fuliyaan ciidanka qaranka iyo saaxiibada u dhow magaalada waa meel u dhow magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan la sheegay in lagu dilay labaatan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab meesha howlgalka qorshaysan oo ka dhacay ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay soddon ka mid ah al-shabaab soddonkii bishan warbaahinta waa soddonkii bishii lasoo dhaafay ee sanadkaani warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in tallaabo ay ka qayb tahay howlgallada joogta ah ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ay uga diidayaan saaxiib al-shabaab inay nastaan heleena waqti ay isku abaabulaan si ay u waxyeelayaan shacabka soomaaliyed meel kasta ay ku sugan yihiin habeen wanaagsan ayaan hawadaen ka leenahay kusoo dhawaada heesta biliga barnaamijka ayda balaqaada heestaas le soomaali weyn waxaa gabagabo tahay barnaamijka caawa soo saaray in lala socodsiinayey anigoo xasan axmed maxamed caawa barnaamijka waxaa ii farsaminayay cumar axmed raac cumar saxiifa intaasaan kusoo gabagabanaya tan intaan barnaamijka dib daba ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
xafleeyaay xambada garmooday xambada
soo haray wuxuu badan wuxuu badan